si dadku ayna kaaga didin aada usoo jiidan karto oo waxa weeye diintaadina u dhawrayso waa inaad la timaado taasaa mudaara la yidhahda mudaahanana waa maxay yani waxa weeye waa adduunyadii oo la ilaalinayo calaa xisaabi diin yani diintii baa wax kamida laga tanaasulaya waxaana markaa lagu dhawrayaa waxaa la dhawrayaa adduunyadii taasi waa mudaahana waduu low tudhinu fayudhinuun yani waxa weye gaaladii waxay jecel yihiin inaad waxa weye u debecdo o shay diinta ka mida uga tanaasusho marka mudaahanadu waa xun tahay waxay ka mid tahay qaybaha muwaalaadkay ka mid tahay gaaladii oo laga weli yeesho noocaasay markaa ka mid tahay marka waxa weye calaa kulli xaal waxaa lagu ururin karaa mudaahanadu waa in markaa adduunyada ilaashadkaad ilaashanayso wax diinta ka mida inaad uga tanaasusho oo aad uga debecdo ayaa waxaa la yidhaahdaa mudaahana mudaaraadkuna waxa weeye waxaa la ilaalinayaa diintii waxaa lagu ilaalinaya calaa xisaabi addunya yani adduunyadaadii waxaad markaa ubixinaysaa si aad diintaadii u dhowrato u ilaaliso saas almudaahanatu mudaahanadu wax diinta ka mida qofka in looga tanaasulaa ama cid looga tanaasulaa khuluqun munxadun waa markaa dabeecad iyo dhaqan hooseeye weeyi ama almudaaraatu mudaaraadka waxa la yidhaahdo oo dhaqan wanaagsan oo diintii lagu dhowranayo dadkana lagu soo jiidanayo in la sameeyo falaa isagu ma aha markaa dhaqan xun ma aha waa dhaqan fiican isagu laakiin laa takhliط baynahumaa ha isku khaldin labadooda fataxmilaka almudaahanatu ilaa xadaari الnifaaqi mujaaharatan oo dabeedna ay kugu xambaarto oo kugu kelifto mudaahanadu iyo dabecaad wax diinta ka mida yani u dab yani cid uga dabecdaa oo uga tanaasushaa ilaa xadaari الnifaaqi xidigii munaafiqnimada yani soo bixitaankiisa markaa ay kugu kelifto yani mujaaharatan xadaar waxaa la yidhahdaa xidig markaysaga markaa soo baxo bariga ka soo baxa oo yani markaysaga markaa xidigan suhayl la yidhaahdo yani carabtu ay suhayl yihaahdaan yani xidigaasu ka soo horeeya waana u egiyey baa la isagaa la moodaa xadaar baa la yidhahdaa marka waxa weeye waxaa laga tilmaamaya bimacnaa munaafiqnimo inay soo bambaxdo oo sida xidigaasu usoo bambaxayo o kale inay qofkii munaafiqnimo uga soo bambaxdo yani markaa taas inay ku kelifto waa inaad iska ilaaliso wlmudaahanatu hiy alatii tamasu diinaka tacriifkiina sheekhu waa tilmaamo wuxuu yihi mudaahanadu waata diintaada taabanaysa yani culamaduna tacriifka mudaahaniya mudaahara yani almudaara iyo almudaahana sidaynu sheegnay bay ku kala tacriifiyaan waxaana fatxulbaariga ku yaala tacriif uu ku kala saarayo mujaladaadka dambaan filaya inay ahayd hadda mawdica ay yani bidabdi ahayd markaa hadda ma soo saaraya laakiin waxa weeyaan markaa baababka kutubta dambe ee bukhaari ugu dambaysa meel ka mida ayuu ku sheegi jiray meel ka mida ayuu ku sheegi kitaab aladab inay tahay baa laga yaabaa kitaab aladab yani tahay baa laga yaabaa fatxu lbaariga wakadalika adurar saniya laftiisa waxaa ku sugan marka tafsiil yani almudaara walmudahana kolle maan soo eegin laakiin waxa weeye ayaa ku sugnaan jiray mawdicii saas aawade maan soo eegin laakiin calaa kulli xaal khulaaso ahaan sa aynu sheegnay culamadu ku kala tafriiqiyaano ku kala saara shaacirkii wuxuu yihi nuraqicu dunyaana bitamdiiqi diinina falaa diinuna yabqa walamaa nuraqicu yani wuxuu yihi nuraqicu dunyaana adduunyadeedii baynu karkaraynaa buudi maalinba me meesha godoloolo markaa adduunyadeenna ka yeelata waynu karaynaa waa tolaynaa waxaynu ku karkaraynaa bitamziiqi diinina diinteennii inaynu jeexjeexno oo marba waslad goosanno oo meesha markaa yacani adduunyadeenna ka dalooshata ka dalooshantaa inaynu markaa ku karno baynu samaynaynaa bu bimacnaa waxaynu fuuri yeelaynaa adduunyada diintiina waxaynu markaa kolba qayb diintii ka mida waxaynu u goosanaynaa oo uga tegaynaa si aynu markaa adduunyadayna u ilaalino falaa diinunaa yabqa walamaa nuraqicu diinteenni baaqi noqon mayso ila maalin walba wax ka mida laga tanaasulaya ama maalin walba wax ka mida inta la goosto adduunyadii lagu kabayaa walamaa nuraqicu waxaynu karkaraynaana ee adduunyada ahina iyaguna baaqi noqon maayo in la baraka yeelan maayaan diin ma lehe diintii waxa way waatan markaa yani mar walba qayb ka mida loo amaahanaya ee looga tanaasulaya marka waxa weeye calaa kulli xaal yani marka mudaahanada waxa la yidhahda waa in la iska ilaaliyo walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar rukuunka iyo marka ilashada loo isho dhaalimiinta waa laynaga nahyo waa laynaga reebay waa laynoo diiday waa laynaga reebay wadduu low tudhinu fayudhinuun macnuu wuxuu u dhacayaa mudaahanaha yeeli nimankii gaalada nabiga intay u yimaadeen bay sala allahu alayh wasalam waxay ku yidhaahdeen maxamedow yani aan samayno sanadba aan markaa yani sanadna ilaahaga aan kula caabudno sanadna anagu markaa kuweega nala caabudno ama lix biloodna markaa ilaahaga aan kula caabudno lix biloodna anaga nala caabudno dhibaatadan iyo murankan iyo markaysa markaa colaadan iyo waxaanna meesha aan ka saarno bimacnaa maxaynu samaynaynaa yani markaa zamaala ama waxa weye tawxiid اladiyaan diimihii aynu midaynayna diimihii ayaynu markaa midaynayna marka sidaas aawadeed yani markaa sidaa aan yeelno murankanna markaa iyo colaadan iyo markaa nacaybkana aan soo afjarno iyo tafaraaruqan isku mid aan noqono marka waxa weeye aayadta lagu sheegaya waxyaalaha noocaasi ay markaa yani tilmaamaya nebiguna sala allahu alayh wasalam kama yeelin waayo qabuulka la aqbalo in waxa weeye sanadna markaa yani allah in la wada caabudo sanadna markaa waxa weeye in yani wakti in la caabudayo waxyaalihii kale ay caabudayeen ee rabbi markaa ka soo hadhay qabuulka la aqbalaya laftiisaba gaalnimaa waa qabuul yani aqbalaad kufri la aqbalayo laakin xataa macsi in lagu tanaasulo markaa ma banaano iska dhaaf kufri haddii la yidhaha bacd almacaasi aan wada samayno yani waxa weeye ta noocaasi markaysagaa mid banaan maaha waa mudaahano kufriyo keliya kuma gaaraha xataa almacaasi in la wada sameeyo ma aha marka laga hadlayo o laleeyahay dhibaato ka badan waa inu munkarka aanu ka imanayn waxaa laga sheegaya looga jeedaa ciddii la imanaysay inkaarkoodii baa laga aamusaya xaaladda noocaas laakiin ma aha marka in la leeyahay munkarkii ha la iska wada sameeyo yani macnuu saas ma oo munkarku waxa weeye markaa qofku inuu sameeyo shay muxarama yani dee lidaruurinbu ku banaananaya lidaruura ayuunbu ku banaananaya ama ruksa sharciya de markaysaga waxa uu haysto sida ikraah oo kale lagu khasbay ama waxa weeye daruura sharciya oo shuruuddeedii dhamaystiran tahay والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد الغرام بالكتب يعني شعرت آد لوش على هذا يعني كتبت أي بحثي وياه شرف العلم معلوم شرفت علم قوال قرنيا لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه نفع جيس إنه عام يهي ونفع جود ويهي بس جود وحط صرف درادد أيا مركا لو يقانا شرف تيسا لو قرنيا إيه وشدة الحاجة إليه باهد الله قضاء إنه درنتها درادد أيا مركا شرفت علم قال له قرنيا كحاجة البدن إلى الأنفاس آه sida markaa jirhku ugu baahan yahay neefta uu neefsanaayo yacni si la mida ayaa baahi aada iyo aada loogu qabaa yacni cilmiga wa duhuuru naqsi biqadri naqsi nuqsaantu muuqadkay muuqanayso waxay kolba la ekaanaysaa qadarka nuqsaanta cilmigu leedahay cilmiga cilmiga markaa nuqsaantiisu qadarka uu la-eg yahay وxصuل الldة والsrوr بqadri تxصiil macaanku xasilaada u xasilaya bmaعnaa la helaayo macaan iyo فarx wuxuu kolba la ekaanayaa qadarka cilmiga laga helay ee laga xasiliyey qadarka uu la egyahay وlihada اشhtda غrاam الطلaabi bالطلب saas aawadeed bay u daraatay ghalaamu طulaabi ardaydu markaa jacaylka ay jecel yihiin bialabi yani doonistay cilmiga doonayaan iyo wlgaraamu bijamci lkutubi maca alintiqaa'i sidaas aawadeed baynay u daraatay jacaylka markaa la jeclaanayo kutubta in la ururiyo maca alintiqaa'i iyadoo lala qabo in la miidhanaayo kutubta kutubta in la miidhanaayo aan wax walba la iska halqafhaynin taasna lala qabo walahum akhbaaru fii hada tatuulu waxaa ku suganoo marka waxaa markaa yani usugnaatay tulaabta warar arrinkaa ku saabsan oo dheeraanaya haddii la yidhahdo ka warrama yacni hadal badan markaa u baahan wa fiihi muqayadaatun fii khabari alkitaabi yasara allahu itmaamahu wa tabcahu waxaana markaa ku sugan yacni waxyaalo laga qoray oo akhbaartaas markaa laga yacni laga qoray oo fii khabari alkitaabi kitaabka khabarulkitaab la yidhaahdo yani ku yani lagu qayd lagu yani markaa lagu qoray yasara allahu itmaamahu wa tabcahu ilahay ha dhammaystiro yani dhamaystirankiisa yani ilahay ha fudaydiyo yasara allahu ilahay ha fudaydiyo itmaamahu dhamaystirka la dhammaystirayo iyo wa tabcahu taabicista la taabacayo yani kitaabka khabarulkitaabna isagaa leh kitaab hore u inoo soo sheegay oo markaa uu yidhi cizat alculamaa oo sheikhu markaa uu yidhi waxa weeye ilahay isagana ha fudaydiyo waxa markaa isagaa qoray isaga ayaa qoray oo kitaabu gacanta ku hayo markuu yani kitaabkan qorayey kitaabu gacanta ku hayay wey marka kanna waa saasi le wa calayhi marka sidaa lagu socdo faaxrij ilusuula min alkutub waxaad markaa yani weelaysaayoo bimacnaa aada gurataa alusuula kutubta usuusha ah ee min alkutubi kutubta ka mid a waclam annahu laa yugni minha kitaabun can kitaabin waxaad ogaataa kitaabna kitaab inaanu kaaga fillayn yani mid walba fawaa'id gaara ku yaalla walaa taxshur maktabataka wa tushawish calaa fikrika yani walaa taxshur maktabataka maktabadaada ha ku soo ururin wa tushawish calaa fikrika yani fakerkaagana ha ku markaa tashuushin bilkutubi alguthaa'iyati kutubta markaa waxa weeye daadxoorta loo nisbeeyey ama xashiishka yani markaa daadku qaado kutubta loo nisbeeyey laa siyama waxa iyagu markaa wax la midi aanu jirin yani liidashada ay liitaan kutubu lmubtadicati mubtadicada kutubtooda fainahaa sumu naaqic waa sun waxa weeye markaa la biiriyey oo bimacnaa la ururiyey waxaa markaa uu sheekhu tilmaamayaa kutubta in aada iyo aad maadaama cilmiga nafcigiisa uu fara badan yahay cilmiga wixii laga baran lahaa in aada iyo aada loogu dadaalo inay habboon tahay cilmigana baahida loo qabaa dee waxa weeye aada iyo aad buu u daran yahay yani waxawaatu imaam axmed ibnu xambal uu yidhi cilmiga baahida loo qabaa waa ka wan yahay baahida loo qabo cuntada iyo cabbitaanka waayo cuntada iyo cabbitaanka dee xilli xilli baa loo baahdaa laba goor ama saddex goor baa loo baahdaa laakiin baahida markaa cilmiga loo qabaa iyadu ilbiriqsi kasta waa jirta marka baahida markaa yacni loo qabo cuntada iyo cabbitaanka waxaa ka daran baahida loo qabo cilmiga saas aawadeed sheikhu wuxuu ka cabiray yacni siduu qofku ugu baahan yahay yacni neefta oo aanu markaa daqiiqad uga maarmi karin neefsiga uu neefsanaayo si aanu daqiiqad uga maarmi karin ayaanu cilmigana daqiiqad uga maarmi karin xaajat lbadan ila alanfaas kolba markaa qadarka nuqsaanta ah cilmiga ku dhacay waa nuqsaan qofka ka muuqanaya cilmigii maadaama uu qiimo badan yahay kolba qadarka uga kordhaana dee wuxuu u kordhinayaa yani markaa farax iyo suruur ayuu u kordhinaya weliba hadduu ku camal falana markaa taqarub iyo qurba ilahay xaggiisa usii dhowaado ayuu u siyaadinaya marka dalabka iyo cilmiga doonitaankiisa yani jacayl badan ayaa dadkii cilmiga doonaya usoo mareen yani dhibaato badan baynay markaa yani usoo mareen yani masaafaad badan bay u socdaaleen oo u safreen khataro badan bay u galeen waa u gaajoodeen waa u haraadeen yani dhib badan baa markaa dhacday yani ragga markaa xadiidka aadka u doonayey waxaa hataa dhacday haraad daraaddeed inay inay markaa kaadida cabbeen inay xadiidka kaadidooda u cabbeen ayaa dhacday ibnu khiraas sheikha la odhan jiray waxaa la yidhi inuu yii doonitaanka cilmiga xadiidka aan doonaayo yani shan goor baan kaadideeda u cabbay shan goor baan kaadideeda u cabbay culamadii hore ahaa sheek kale qudhiisa waa ka sheegaan saas oo kale marka dhibaato badan ayay u soo mareen saddex maxamed maxamed ibnu jariir aلطabari iyo maxamed ibnu nasr اlmarwazi iyo maxamed ibnu khusayma isku wakti bay ahaayeen cilmiga mar bay u u rixlaysteen oo u socdaaleen dabeedna iyagoo markaa magaalo jooga inay baqdaad ahayd baan u malaynaya bay dabeedna gaajoodeen gaajaa hadashay markay aada u gaajoodeene gaajadii ku badatay bay waxay yidhahdeen waa qori tuuranaynaayo ruuxeenna qori tuuradku ku dhaco ayaa markaa cunto inoo doonaya meeluu ka keenaba qurca la samaynaya waa saddex imaama waaweyn ibnu khusayma waa saaxibu صaxiix ibnu jariir aلطabri waa saaxibu tafsir imaam اlmufasiriin maxamed ibnu nasr اlmarwazi isaguna saasuu leeg wey kutub waaweyn oo qiimo badan buu markaa leeyahay aada u qiimo badan kitaabu اlqasama kitaabu الsuna yani kutub fara badan buu markaa alifay yani qiyaamu leyl kutub fara badan buu leeyahay qori suuradkii ayaa dabeedna markaa waxay ku dhacay nin ka mid a ama maxamed ibnu nasr marwazi buu ahaa ama ibnu khusayma ayuu ahaa qori tuuradkii markii uu isagii yani uu ku dhacay uu weysaystay dabeedna markaa laba ragcadood ayuu tukaday oo uu ilaahay baryayo inuu markaa de cunto siiyo in yar dabadeed ba waxaa ku garaacay ruux baa ku garaacay yani kii shilcaga sida dabeedna wuxuu yidhi amiirka isoo diray oo markaysa markaa riyooday oo la yidhi markaa saddexdan in halkaa ku ku dhibaataysan cunto ugeed markaa dabeed markaa lacagtan buu idiin soo dhiibay waxaanu yidhi haddii baahi dambe idin qabato ila soo socodsiiya sheekii qorituurad ku dhacayna saasaa yani lagu furtay ilahay baa soo furtay oo dhibaatadii markaa ka saaray marka calaa kulli xaal yani akhbaar badan iyo qasas fara badan ayaa marka umuuraha noocaasa iyo dhibaatada cilmiga ay usoo mareen ay leedahay waatay culimadu odhan jireen man alaba alxadiida iftaqar yo xadiidka doonaa wuxuu noqdaa faqiir yani qofka shilinkiisii hadduu markaa cilmiga doonitaankiisu ka dhab yahay shilinkiisi de waxa dhamaysanaya waxaa weeye dee kutub iyo iyo rixlaad marka calaa kulli xaal waxa uu leeyahay kutub ma wada ururin kartide kutubba yani kutubtay ka muhiimsan tahay doonoo usuusha raadso yani kutu fani kastaaba usuul buu leeyahay hadday tafsiir tahay hadday xadiid tahay hadday markaa tahay yani fiqhi tahay hadday culum kale tahay marka kutubta usuusha ah ee kutubtaas waxawaya doona bu oo ilaa kuwaas markiisa khaguro oo weelayso waxaanaad ogaataa kutubtii markaa waxaa isu faniga xataa ahayd ee isku nooc ka warramaysay inaan kitaabna kitaab kaaga fillayn dad wada goosan karto yacni kitaab hebel baad ka haysaa fanigaasoo waxba kale ugama baahnidhays o dhan waayo waxaa dhici karta wax markaa kitaab weyn laga waayo kitaab yar in laga helo ayaa suurowda marka sidaas aawadee waxaad ogaataa kitaabna kitaab inaanu kaa deeqayn oo kaa kaafinayn laakiin hal arrin ka digtoonogo maktabadaada kutubta markaa yacni yacni dhibaatada leh ee markaa iska yacni xashiishka ama aan faa'iidada lahayn amaba dararka leh ee xaqa iyo baatilka isku dhafaysa ee isku dheehaysa kutubta noocaasa maktabadaada markaisaga ha ku soo ururin wakhtigaagana ha ku luminoo fakerkaaga ha ku tashuushin kutubtii waxay u qaybsantaa kutub naafico waxtar ah kutubaa nafci iyo darar midna lahayn iyo kutub markaysa waxaan markaa mudir ah oo dhibaata leh saddexaa qaybood bay u qaybsantaa marka kutubta waxaa weeye nafciga leh ee naaficada ah kuwaas waxa weeye waa in marka aada loogu dadaalaa wa khaasatan kutubta selafka culammadii hore kutubtay alifeen waa in marka waxa weyaan yani la doontaa kitaabo kitaabku ka qadiimsan yahay yani waxa weeye waa markaa waa fiicanta doonashada la doonanay culammadii hore kitaab ay qoreen oo fanigaa ka qoreen haddaad helayso yani kitaab waxa weeye yani mucaasiriinta qaarkood qoreen yani ha ku kaaftoomi allahuma ilaa dee waxa weeyaan markaa caalim weyn oo culamada mucaasiriinta ka mida oo yani ku talagalay kutubtii hore markaysaa wixii ku kala tegey inuu ku soo ururiyo saasoo kale iyadu waa gaar marka waxa weeye waayo cilmiga culamada hore waa marka waa baraka badnaa khaasatan marka culamadii selafka waxaa la yidhahdaa waxaway kalaamuhum qaliil yani marka waxa weeyaan yani hadalkoodu waa kooban yaho waa yar yaho waa mukhtasar waa jawaamic barakadiisna waa fara badanta yani cibaaro kooban ama eray kooban bay waxay ku cabirayaan macno fara badan laakiin yani mutaakhiriinta waxa ku badan in waxa weeye hadalkoodu fara badan yahay nafcigiisuna yar yahay macnaha uu tilmaamayaana macno yar uu yahay oo laga yaabaa safxad o dhan wax oo laga buuxiyey laba sadar in lagu koodi lahaa yani sidaasoo kale ay suru ibnu rajab waa ka qoray risaale la yidhahdo fadlu cilmi اsalaf cala cilmi اlkhalaf yani waxa weeye cilmiga selafku fadliga iyo mudnaanshaha uu ka lahaa yani cilmiga markaa khalafka kutubta qaarkoodna waxay u qaybsantaa kutub yani markaa aan dhib iyo dheef midnaba lahayn ama dheefta ay leedahay ay yar tahay dheefta ay leedahay ay yar tahay kuwaa laftooduna waxa weeye waa markaa waa idaacat lwaqti waa madiicatu lilwaqti waktiga waa mid markaa luminaysa oo qofkii waktigiisa bay kaga ciyaaraysa marka sidaas aaweed in waktiga layskaga lumiyo ma aha waayo waktigu waa qaali waktigu waa noloshii taasna sidaas wey kutubta qaarkoodna waa kutub dhibaato leh oo bidac iyo dalaalaad iyo waxyaalo la mida ku jira sidaas aawadeed iyaduna waa ku markaa sheekhu tilmaamayo laa siyama kutubu اlmubtadicati fainaha sumu naaqic yani waxa way waa tuusaa ku tilmaamay waxaa la mida kutubta markaa nafcigoodu yar yahay kutubta adabka ayuu sheikhu yidhi ibn cuthaymiin faxris an takuna maktabatuka khaaliyata min alkutub alati laysa fiiha khayr hunaaka kutubun yuqaalu inaha kutubu adab lakinaha taqطac اlwaqta wa taqtulhu min gayri faa'ida waxaa jira kutub la yidhaahdo yani kutub ad kutub اladab la yidhahdo ka culamada qaarkood yani waxay odhan jireen adab maaha waa su-ul adab adab ma aha ee waa su-ul adab waayo ashcaaro markiisa markaa waxa weya yani liita oo yani qaarkood marka ay ka warramayaan waxyaalo aan fiicnayn baa ku jira marka xoogaha carabiguun markiisaga in laga yaro kororsado baa nafcigeedu yahay laakiin xagga kale yani marka waxa waxay ka warramaan waxyaalo marka aan fiicnayn marka kollay nafci kama marhna qofkii waxa weeye carabiga marka u baahan yani marka inuu kororsado laakin waxa weeye waktigiisa waa inayna ka qaadan yani waktiga waa inuu koobaa oo markaysaga kutubtaa taalacan waxaa kale uu sheikhu yihi ibn cuthaymiin raxmat اllahi عalayhi hunaaka kutub gaamida dat afkaari mucayana wamanhaji mucayan fahadi ayضa la tudkil maktabatak yani kutub baa jira markaysaa markaa haamid ah bimacnaa xaalkoodu uu yani markaa qarsan yahay afkaar mucayana iyo manhaj mucayana markiisa markaa tilmaamaya ayna caddayn markaysaga manhajka iyo ariiqada ay ku socdaan marka in fara badan oo mufakiriintu ay qoraan mucaasiriinta ahi waa nooca uu sheeku sheegaya waana isku barxan yihiin oo waxa weeye waxaa jira qaar waxa weeye dalaalaad iyo baadi iyo waxyaalo badan marka ay ku jiraan haddana loo yaqaano kutub markaa ay qoreen rag ducaada markaa loo yaqaano inay qoreen haddana markaa dalaalaad iyo baadi iyo bidac yani markaa badani ay ku jiraan afkaar munxarifa marka kutubta noocaasa iyadana waa in la iska ilaaliyaa sida kutubta turaabi mualife iyo yani marka waxa weya yani kuwa lamidka ah yani sayd qudub markaa kutub badan oo alifay iyaguna markaysa markaa dalaalaadkaasa ka buuxaya bidac ayaa ka buuxa yani in fara badan oo markaa waxa weya yani ragga yani mufakiriinta lagu sheega ay qoreen waxaa ku jira markaysa markaa bidac iyo akhtaa badan ayaa ku jira oo dalaalaad ah oo qofkii luminaysa yani markaa waxa weya yani haadaan ka tuuraysa acni saxaabada la tacninayo oo bacdu saxaaba markiisa markaa la yani markaa la tacninayo oo nifaaq iyo kadib iyo wax lamida lagu ganayo ama masaa'il waaweyn oo markiisa markaa sharci oo meel lagaga dhacayo yani afkaar markiisa markaa yani khilaafsan adilada sharciga oan sharciga ku qotamin yani markaa laga buuxinayo waxyaalaha noocaas oo kalea marka waa in laga digtoonaada maktabadana waa in la soo geliyo maktabadana waa ina la soo geliyo wakadalika kutubta waxa weeye markaa xoogaa marka aad moodo algaasta iyo wax in loogu talagalay aadka loo adkeeyey yani waxaa ka fiican kutubta markiisa markaa la sahlay basaadada markiisa waxa inu qoran laakiin kitaab la shiilay oo aad markiisa marka algaas laga dhigay iyo halxidhaalayaal aada iyo aada loo adkeeyey yani waxaad moodaa nafcigiisu yani waa casiir wakti badan buu qaadanayaa fahamkiisu wakti badan buu u baahan yahay yani marka waxa weeye kitaabka la yidhaahdo alirshaad libni muqri waa kitaab markiisa markaa yani aada loo adkeeyey oo yani markaa u baahan juhdi badan marka waxa weye cilmiga uu sheegayo waxaa kaloo sheegaya hayruhu min alkutub alfiqhiya baa laga helaya haddaad shaaficiya kitaabkiisa taalacato yani alum waxa weeye waa basaata si basiid oo sahlan buu uhadlaya cibaaradiisa in la fahmayo ay waadix tahay laakiin cibaaraat markiisa markaa la adkeeyey oo markaysaga aada iyo aada loo shiilay oo in markaa la ikhtisaariyo yani waxa weeye ama la adkeeyaba loogu talagalay yani ta noocaasa nafcigiisii waxaa ka sokeeya markaysaga xoodhib badan marka wakti fara badan buu qaadanaya aalibulcilmigana waxaa u fiican kitaabo kitaabka uga wakti koobista markaas yani badan yahay taasaa u fiican oo waktigii kitaabka u dhaqaalaynaya taasaa markaa u fiican markaa taana saas yadaa wey qawaamu maktabatik yani tiirka ay leedahay maktabadaadu ayuu halkan ku baxsinaya calayka bilkutub almansuuja waxaad markaa laazimtaa kutubta loo taxay bimacnaa loo qoray calaa ariiqati alistidlaal wadada markaa waxdaliishidka iyo watafaquhi fii cilal alaxkaam iyo wadada markaa waxa weeye ufahan yeelashada yani axkaamtu cilooyinka ay leeyihiin yani tafaquha markaa yani loo fiqhi yeelanayo la fahmayo laisku dayay in la fahmo axkaamta sharciga cilooyinka ay leeyihiin sababaha ay leeyihiin ay ku dhisan yihiin iyo walgawsi cala asraari ilmasaa'il iyo in markaa loo gondodego asraarta yani masaaishu asraarta ay leeyihiin bimacnaa maqaasida looga jeedo ujeeddada looga jeedo kutubta sidaa loo qoray markaa laazim wuxuu u jeedaa kutubta waxaa weeye markaa daliilka leh ee masaaisha ay sheegayaan yani ama waxay sheegayaan daliilka uu leeyahay qaala allahu qaala rasuuluhu ama waxay sheegayaan tacliilka uu leeyahay masalada tacliilka uu leeyahay waayo haddaan saa la odhanay sida kale la yidhaahdo waxaa ka dhalanayso ka laazimaysa saa iyo saasaa ka laazimaysa taasna waa baail inuu baail yahay saasaa u daliila iyo wax lamid marka tacliil ama adilo iyo istidlaal adilada la daliishanayo kutubta noocaas loo qoray kuwaas laazim waayo kutubtaasi kutubta kale lama mid ah wa min ajaliha kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah kutub shaykh اislaam kutub shaykhayni labadii sheikh markaa kutubtoodii shaykh اislaam ibn taymiya raximah اllahu taعaalى wa talmiidihi ibn اlqayim اljawziya raximah اllahu taعaalى yani labadaa sheikh kutubtay qoreen yani waxa wey iyagu kutubta kale markaa mutaahiriintu qortay yani kuma jiraan waa ka qiimo badan yihiin haalibkooda sumalbaraar kuma jiro وعalى الjاadة في dalika min qabl وmin baعd kutub yani طariiqada toosan ee saxana istidlaalka iyo masaaئisha tacliilkooda tacasub ka maran waxaa ku sugan fii dalika markaa taas aynu soo sheegnay yani ariiqada aynu soo sheegnay waxaa ku sugan min qabl iyo وmin baعd kutub yani shaykh اiسlاam ibn taymi iyo ibn اqayim hortood iyo dabadoodba waxaa ku sugan kutubtan kutub baa ku sugan o alxaafid ibnu cabdilbari sheika la odhan jiray xaafidka ahaa ee ibnu cabdilbar la odhan jiray abu cumar xaafid اlmgrib almutawafى sanata alaaث wa sitiin arbaci miئa hijriya raximah اllahu taعaalى waajal kutubihi atamhiid kutubtiisa ka ugu weynina waa kitaabka la yidhahdo tamhiid la yidhahdo laba alxaafid ibnu qudaama yani sheika caalimka la yidhaahdo ibnu qudaama almuwafaq ibnu qudaama almutawafى sana cishriin wa sita miئa hijriya raximah اllahu taعaalى wa arأsu kutubihi almugni kutubtiisa kitaabka u madaxda ahina waa kitaabka la yidhahdo mugni mغني بن qdاmة صdx الإmام الxاaفظ النawwي شeika markaa xaafidka ah ee nawawي la yidhaahdo yaحyى بن شhرف النawwي المتوفى سنة ستة وسبعين وستمائة هiجرية رaحimه الlahu taعالى الxاaفظ الذhبي المتوفى سنة ثمان وأربعين وسبعمائة هجرية رحمه الله تعالى صداب قل يسجد أفرت كيبوليس الحافظ ابن كثير إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي الشافعي حافظكها مفسركها مؤرخها وكذلك وحوي ذهبي مؤرقنا واءها يعني محدثنا واءها المتوفى سنة 74 و700 هجرية ضوابق لي أفريق ضواطن كأيود فن رحمه الله تعالى الحافظ ابن رجب وحيود عيسى يعني وحوي آه يعني كتبت مركز شيوخ باسي ودعي هذا كوف نقنيا ومن بعده كتب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأجل كتب سميه الحافظ ابن قدامة الح... الإمام الحافظ النووي النووي الحافظ الذهبي الحافظ ابن كثير الحافظ ابن رجب وكتبت لي مركز هذا الخداعية مركز حافظ ابن رجب المتوفى سنة 95 و700 هجرية رحمه الله تعالى الحافظ ابن رجب المتوفى الحافظ ابن حجر الحافظ الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 2 و50 و700 هجرية رحمه الله تعالى كتبت حافظ ابن حجر وخاصة كتبتي كتابك أقسي مهم سني وفتح الباري في شرح صحيح البخاري أما بالشرح صحيح البخاري كتابك سوى كتاب آدي آذو النفع بذل يعني شروح الأحاديث كتاب لم يدول لقى قري مجره فصاوجد محمد بن علي الشوكاني مركي اللي يري ما البخاري شرح دي وحكو جواب الله هجرة بعد الفتح يعني وحوي حديث كاسو مكافر اقتباسا بمعنى وحكو جيدا qoraal dambe oo markaysaga bukhaari in la sharxo loo baahan yahay yacni fatxulbaari dabadii ma jira buuri marka inaan sharxo waxba loogama baana ayo fatxulbaari baa sharxay oo lagu sharxay marka kitaabkaasi waa kitaab aad iyo aada u nafci badan weeyaan alxaafid الshawkani almutawafى sana hamsiin wa miatayn wa alf hijriya raximah اllahu tacaala maxamed ibn cali الshawkani oo kun iyo laba boqol iyo kontonkii hijiriyada dhintay kutubtiisuna aad bay u fara badantay wuxuu ahaa miktaar yani kutubta aada u badiyey kutubtiisuna dariiqadaasay ku dhisanta haalibkeeda saddex boqol oo kitaab in ku dhow buu qoray saddex boqol oo kitaab in ku dhow buu qoray yani laba boqol iyo sideed iyo toddobaatan kitaab ayuu alifay haalibka kutubtiisuna waa makhtuud bimacnaa lama taabicin qadarka la taabacay waa yari qadarka la taabacay waa qaliil laakiin laba boqol in ka badan baa makhtuuda alimaami maxamed ibn cabdilwahaab almutawafaa sana sitti sanata sittin wa miatayn وألف هجرية رحمه الله تعالى محمد بن ع... محمد بن عبد الوهاب سونا وحوية وحوها إمام يعني كتب مكان نفع بدن وكتري أو يعني مكان وحوية العبارة ذولي بكوبنتها يسهلنتها أي كتري وشيخ الدعوة النجدية يعني دعوة التوحيد يعني جزيرة العرب هذا بس النولي يعني كتبت سنة وكثيرة النفعين nafcigeedu waa badan yahay kutubi culamaaءi addacwati wa min ajmaciha addurar الsaniya waxaa kaloo ka mida kutubtaas culamadii markaa dacwada dacwat الtawxiid ee najdi markaa waxaa ka dilaacday dhul badan oo kalena ku faaftay culamadaasi kutubtaay qoreen waxaana ugu kulmin badan waxaa ka mida kutubta ugu kulminta badan adduraru aلsaniya waana maطbuuc waa la taabacay maktabadda lafteeda waa inoo yaallaa marka isagoo lix iyo toban mujalad ah ayuu maطbuuc yahay waagii hore labiyo toban mujalad baa la taabacay lakiin markii dambe haddana waxaa lagu daray afar mujalad oo kale marka labi lix iyo toban mujalad isagoo ah ayuu maطbuuc yahay وكثير النفع وكثيرة النفع كتب تاسو حوية مركع علماء مركع علماء نجد أي قرين iyo markaa culamada kale ee markaa ariiqada iyaguna ku sugan alcalaamati asancaaniyi kutubta marka waxa way sancaani uu qoray almutawafaa sana inain wa amaaniin wa mia wa alf hijiriya kun iyo boqol iyo laba iyo siddeetankii hijiriyada yani dhintay maxamed ibn ismaaciil asancaani baa la odhan jiray raximah llahu tacala laa siyama kitaabuhu annaaficu subul salaam waxaan isagu markaa waxa weeye mid la midi jirin kitaabkiisa markaa subul salaam la yidhaahdo ee uu markaa buluq ulmaraam ku sharxay alcalaamati sidiiq xasan xasan khan alqannawji almutawafaa sana sabci wa alaaثamia wa alf hijiriya raximah اllahu tacaala sheekii markaa hindiga ahaa ee markaa صadiq xasan khan yani صadiq xasan khan صadiq xasan khan malaa shaki waa qalad baan filay صadiq xasan khan isagana kutubtiisa waa cayn kaas oo nafci badanta alcalaamati maxamed alamin ashanqidi almutawafaa sana ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية رحمه الله تعالى كن يصدح بقر يصدح يصداشن في هجرية أي مركز انت رحمه الله تعالى لا سيما وحمركا مثل مديان وتشرين وكحق شره كتابه أضواء البيان كتاب في أضواء البيان لي لهدف على كل حال أمورها نقمت شيده حصرين وكتبتك وحصرين لكن وحوقت شيدا مركا مطلق المثال تصالين بقت شيدا وكتبت طريقة قصة ee tacliilka iyo istidlaalka iyo daliil raadiska iyo marka masaa-isha inay adilada ku dhisaan yani kutubta markaa waxa waya ariiqadaa ku sugani waa marka waa badan yihi kutubtii waxa weeye hore laftooda kutub badan baa caynkaas oo ka mid yihiin kutubta markiisa waa shaafici yani maxamed yani ibnu idriis ashaafici khaasatan kitaabkiisa alum la yidhahdo yani kitaab markiisa waa nafci badan wey kutubtiisa kale marka waa faasile waa caiimat nafci waa kutub nafcigoodu fara badan yahay oo in aada loo taalacdo markaysa waa markaa u baahan oo in aada loo fahmo u baahan hadday tahay arisaala hadday tahay waxa weeye markaa ijmaac cilmi yani marka waxa weya kutubta kale lamidka ikhtilaaf alxadiid wahaakada wakadalik yani marka waxa weeye culamada hore selafku yani kutubta marka waxa ay qoreen yani khaasatanna sida badan waxay qori jireen kutub marka waa yani ictiqaad iyo markaa baababka u badan lakin waxyaalaha kale waxay samayn jireen inay adilada markaysa marka ay qoraan lakin inta waxa wey kitaab yani markaa hadal yani marka ay qoraan iyaga xaggooda ah yani marka waaba iska yaray yani waaba iska yaray calaa kuli xaal kutubta noocaas ah waa in marka waxaw lagu dadaala kutubta ibnu mundir baa isaguna kamid a ibnu mundir kutubta u qoray waa kutub markaysaga aad iyo aada u qiimo badan kutub aada u qiimo badan yani oo aada u nafci badan weya kutubta ibnu mundir marka in aada loo diraaseeyo waa kutub markaa u baahan oo aalibulcilmigu aanu ka maarmi karin wakadalik yani kutubta markaysa waa daxaawi kutubtiisa haday tahay sharxu mushkil aaaar ama waxa way sharxu macaani alaahaar yani waxa wey kutub cadiimatu nafci kutub aad iyo aada u muhima oo nafcigoodu fara badan yahay yani weeya kutubta waxaa weeye marka abu sulaymaan alkhaaabi yani marka wakhaasatan kitaabkiisa macaalimu sunan yani kutubtiisa marka waxaana qoreen waa kutub marka waxa nafci badan marka calaa kulli xaal kutubta siaasa markaysaga aad iyo ahda lagu daay culamada mucaasiriinta laftooda waxaa markaa ka mida waxa yani culamasaad yani markaa kutubtoodu tahay oo nafci badan tahay cabdiraxmaan ibnu naasir asicdi yani kutubtiisu waxay ahayd cadiimatu nafci nafcigeedu waa fara badan yahay wakadalika maxamed ibnu salix alcuthaymiin wakadalika marka maxamed naasir addiin aalbani raxmat ullahi calayhim jamiica yani waxa weye kutubtoodu waxa wey aad iyo aad bay u nafci badantay marka waxa weeye in aada loo taalacdo ayaa marka waxa weyaan habboon التعامل مع الكتاب مغرقة ابن قدامة يعني كتاب فقه لقى قري oo yani marka waxa way la mid ah يعني حاجة واسع نمضة إيه مركز اختلاف كما ذهبت سيدو الشيغي إيه قول والبدليل كيسا سيدو الشيغي إيه حسب يعني مركز الدليل سيدو أرجحيه سيدو هو تعطيه كتاب لمدي مركز مشر كتاب لمدي كتاب كان مغني من قدامة مشر كوين لقفة إليه السنة ويعني إن بدن لطالع ده وحمرك أخوين حتى لقى الشيغيين ويلي يعني الشيخ الشافعي قال عز الدين بن عبد السلام وحاولين أن فتوى يعني مد إيه سهلا أو بمعنى لم تطب لي الفتية إلى أن لبا كتاب هليجو لبا كتاب الشيخ يواقوه والتمهيد لابن عبد البر هي كتاب كلباده أه المحلى لابن حزم إلى أن لبا كتاب هلين يدير كميس ثمان إلى أن فتوى لكن مركان لبا كتاب هلين يدير وحيكون ثمان إلى أن فتوى يعني وحوية آه علماء أن لم تبتها يبقى صالح marka waxa weeye haddii yani marka culamadii shaaficiyada ahayd laftooda ay leeyihiin yani waxa weeye inaan laga maarmi karayno aad iyo aad yani marka waxa fatwadii ugu baahan tahay ay sidaas sheegayaan bal maxaa tulaab alcilmi inaan ufila marka waa kutub in aad loo daalaacdo markaysaga uhaboon aad iyo aad yani marka juhdi jahiid lagu bixiyo muqni ibnu qudaama التمهيد لابن عبد البر المحلى لابن حزم يعني كتب عينك في فتح الباري يعني شرح صحيح البخاري كتبت عينكاس وكتب نفعي بدنياي أدي آد مكان لو قد ذلك التعامل مع الكتاب كتاب كتاب كما كان حويا يعني تعامل ك لا تعامل بمعنى لا لا رقميه سلا كتاب كلا لا رقميه يعني هذا مبحثه لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه كتابها كفى إلي سنة إلى أدقرته مؤلف كيس قري مالك قرأ كتاب كاس اصطلاح أو كتاب كأوليه بمعنى وحوي أريضة وكتاب كفو استعمال أيه معناه وجد شيله اصطلاح السيهي إلى هذا قنصته وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك إن فربضنا واحد عدا إن مقدمة كتاب أي نقطة متى عطي نيسان وبيام نيسان تبدأ من الكتاب بقراءة مقدمته كتاب واحد كقبل أو ذا إن المقدمة دي سأخرضه bartankunaa kaga dhicin marka hore bal muqadimadiisa akri markaad muqadimadiisa akrido ayaad waxaad garan kartaa isilaaxa markaa erayada uu isticmaalayo macnuhu uga jeedo waayo waxaa jira isilaaxaad yani culamada qaarkood ay leeyihiin waktiyada qaarkood hadday yidhaahdaan yani qaala ashayku waxaad dhici karta markaisagaa sheikh mucayana inuu ujeedo aasha iska cahdiya tahay muqadimada dhici karta inuu kugu sheego qaala sheekhu hadduu yidhahdo kuuga jeedo qaala imaamu hadduu yidhahdona kuuga jeedo waa inaad aqoonsataa kutubta qaarkood oo kale waxay kala gaar yeeshaa wifaaqan iyo iyo ijmaacan ayay markaa kala gaar yeeshaa oo hadday masalan yidhaahdaan yani wifaaqan waxay uga jeedaan afarta madhabood baa isku waafaqsan ijmaacan hadday yidhahdaanna waxay uga jeedaan waa ijmac lumma culamo o dhan baa isku waafaqsan yani kutubta qaar baa markaa tacbiirtaas sida qaar wuxuu ku odhanaya markiisa waxaan saasi waa wejhi saasi waa qawl saasi waa riwaayo yani adharka caynkana saxiixa caynkana waxyaalaha noocaasi markiisa waa tacaabiirtaasi waa inaad fahamsanta yani saxiix markuu ku yidhaahdo yani daciif baa muqaabil u ah asax markuu ku yidhaahdo yani waxa weye saxiix baa muqaabil u ah bimacnaa qawlka kale qudhiisu ma xoog yara kanun buu door biday ka kale qudhiisu xoogaa markiisa waa markaa yani ma xoog yara marka la yidhaha wejhi maxaa looga jeedaa marka riwaayo la yidhaha maxaa looga jeedaa marka la yidhahdo qawl baa saasa maxaa looga jeedaa yani waxa weeye umuuraha noocaas o dhan markiisa waa in la fahmo ayay u baahanta umuuraha caynkaas oo dhan yani wuxuu u baahan yahay markiisa waa fahm ayuu markaa u baahan yahay masalan ibnu cuthaymiin waxyaala misaalinaya waxaa ka mid ah yani kutubta marka waxaa badankoodu marka yidhaha muttafaqun calayhi waxay uga jeedaan bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay saasay uga jeedaan laakiin waxa weeye saaxib almuntaqa alakhbaar oo kale waa ka duwan yahi muntaqa alakhbaar hadduu yidhahdo muttafaqun calayhi waxaa looga jeedaa baabtiisa uu gadan leeyahay bukhaari iyo muslim iyo imaam axmed saddexaasaa isku waafaqay isilaax gaaruu leeyahy muttafaqun calayhi markuu yidhahdo bukhaari iyo muslim iyo imaam axmed baa isku waafaq uga jeeda isilaaxiisi waa inaad ogaataan isilaaxiisi waa inaad markaa ogaataan marka waxa weeye kutubtu isilaaxyada ay leedahay waa in markaa la kala ogaada marka faa'iidadii waxa weeye calaa kulli xaal waxay ku xidhnaan kartaa wax ka midii yani kitaabka mawduuciisa iyo muqadimadiisa iyo isilaaxaadkiisa inaad akrido ad fahanto ayay markaa ku xidhanta wa minhu yani isla halkaas waxaa ka mid a yani mawduuca aynu soo sheegnay waxaa ka mid a idaa xusta kitaaban kitaab hadduu gacantaada soo galo aada qabsato kitaab haddii aad waxa weya markaa yani marka aad yani soo qaadato falaa tudkilu fii maktabatika maktabadaada ha soo gelin ilaa bacda an tamura calayhi jarda ilaa aad waxa weeye wada marka aad dul marto yani markaa dudubis aad dudubinayso bimacnaa waxa wey ilaa aad kitaabkii wada marto yani marka waxa wey maktabadda ha gelin oo ha iska dhigin aw qiraa'atan limuqadimatihi wa fiiratihi ama waxa weeye ilaa aad markaa marto yani kitaabkii akrinaad markaa muqadimadiisa akrinayso iyo fihraskiisa markaa akrinaad akrinayso wa mawaadica minhu iyo meelo ka mid a ama in jacaltahu maca fanihi fi lmaktaba haddaad ka yeesho miya fankiisa mid markaa ku larhan oo bimacnaa ku dhex jira maktabadda markaa gudaheeda farubama mara zamaanu wafaata alcumru duuna anadari fiih waxaa laga yaabaa inuu wakti tago oo cimrigu socdo adigaan markaa eegin wahada mujarabun kaasna waa arrin la tajribeey wallahu lmuwafiq yani kitaabku markuu kugu cusub yahay haddaad daalacan weydo markuu waxa weeye kale kugu aanu kugu cusbayna inaad daalacato lagama yaabo markaa sidaas aawoodee waktigaa hore kugu cusub yahay xiifaha hore kaga faa'iidayso inaad bal kitaabkii markaa balaad wax ka ogaato kitaabkii inaad wax ka ogaato taa isku day buuy wallahu lmuwafiq icjaamu lkitaaba yani kitaa qoraalka markaa hore in la dhibceeyo oo la xarakeeyo yani ijaam yani acjama waxaa looga jeedaa bimacnaa waxawa dhibcaynta la dhibcaynayo la xarakaynaya ayaa looga jeedaa asalkana waxaa laga soo qaatay cujmadii baa laga suulinaya siduu isaguba tilmaamayo idaa katabta faacjim ilkitaabata yani markaa cujmadu waa fahm la-aanta oo dee waxa weeye alcajmaau jarxuha jubaaru mayeedhaanki waa ti cajmaa la yidhi bimacnaa waxa wey waan la fahmaysa carabtuna cajamta waxay cajam ugu magacaabeen yani dee waxa weeye afshibireedkay ku hadlayaan bayna fahmay saas aawadeed bay ugu magacaabeen yani cajam ay ugu magacaabeen marka hamzadu waxay noqonaysaa lilizaala lisalbi walizaala ay noqonaysa marka cujmadoo laga suuliye wy isaga waa ishaareya idaa katabta haddii aad qorto yani markaa wax qorto faacjim alkitaabata qoraalka markaysa markaa yani cujmada ka suuli oo bimacnaa dhibce iyo xarakee biizaali cujmatiha yani cujmadeeda suulintaad suulinayso yani marka waxa weyaan yani daraaddeed yani marka u xarakeeyo u dhibce wadalika biumuur waxayna ku dhacaysaa marka cujmada in laga suuliyaa iyo faham la-aanta in laga bi'iyaa biumuurin umuuro dhowra koow wuduuxi alkhati khadkoo waadixa oo khad bayin oo waadixa aad wax ku qorto laba rasmuhu calaa dawi qawaacid arasmi alimlaa inaad ku qorto ama rasmihi ama rasmuhu wuduuxu wuduuxi labada mid walba banaanta inaad umuur ka bedesho iyo inaad waxa weeye markaa aad markaa tidhaahdo wahiya umuurtaasi wuduuxu lkhati wey rasmuhu calaa dawi qawaacid arasmi wey qawaacidda markaa rasmiga iyo dhigaalku leeyahay inaad ku qorto rasmuhu qoraalkaad ku qoraysa weeye aad ku dhigayso calaa dawi qawaacid arasmi rasmigu qawaacidda uu leeyahay yani iftiinkiisa marka aad ku dhigayso bimacnaa waxa ariiqadiisa aad u raacayso alimlaa rasmiga waxaa looga jeedaa imlaaga waa fani gaar wa fii hada mualafaatun kaiirat min ahamiha waxaa ku sugan markaa yani baabkaas kutub gaara oo fara badan oo kuwa ugu muhiimsan ay ka mid tahay kitaabu alimlaa lixusein waalid qawaacid alimlaa licabdisalaam maxamed haaruun almufrad alcalam lilhaashimi raximahum allahu tacaala kuwaasaa markaa ka mid ah kutub badan baa laga qora saddex annaqtu lilmucjami walihmaalu lilmuhmali kii waxa weeye xarafka markaa dhibcaha leh in la dhibceeyo kaan dhibcaha lahayna in dhibcaha laga daayo yani markaa kaan dhibcaha lahayna in dhibcaha laga daayo aar ashaklu lima yushkilu in la xarakeeyo lima yushkilu wixii markaa yani ishkaal gelaya oo la is odhan karo salo xarakadiisu waa caynkeed yani ashkala waxa weeye dakala shayu fii ashkaali wixii la noocaa buu dhex galo ku darsamay oo bimacnaa laga garan waayo waa qarsoomay baa looga jeedaa dee neef aan sumad lahayn neef yani markaa ari aan sumad lahayn uu dhex galo dee waxa weeye ruuxii aan markaas waxaa dhici karta in dad badani garan waayaan markaa saasaa waxaa la yidhi ashkala waa qarsoomay bimacnaa ashkaashiisii buu dhex galay an tabiitu calaamaati tarqiim in la sugo calaamadaha marka waxaw tarqiimka yani marka waxa weeye yani marka waxa calaamaadka tarqiimka waxa weeye waa dhibicda meeshee la dhigaya calaamat tacajud meesheebaa la dhigaya yani marka calaamat istifhaam halkeebaa la dhigaya yani marka faasilada halkeebaa la dhigaya faasilo nuqda ka hooseyso halkeebaa la dhigaya nuqdatayn fowqa albacd halkeebaa la dhigaya labada jiitinood halkeebaa la dhigaya shartataynka qawska halkeebaa la furaya lasoo xidhaya waxyaalaha noocaas calaamaat tarqiim baa la yidhahdaa fahamka hadalka la fahmayana waa ka qayb qaadataa marka waxa weeye macna la-aan ma aha waa hadal waxa weye fani gaara weey o sidiisa markaa loo barto fanulimlaaba markaysaa lagu keena calaamaat tarqiim marka aad iyo aad buu muhim u yahay aad iyo aad ayuu marka waxaw muhim u yahay marka tabiitu calaamaati tarqiimi yani calaamaadka meelahan waa la kala leeyahy meeshaa doonto waxba iskama dhigi karto yani waxa weeye faasila nuqda ka hoose meeshabaa la dhigaya waa in tacliil ka dambeeya markaad waxa faasila nuqda ka hooseyso yani waxa weye aada qorayso waa in marka hadalka ka dambeeya waa inuu yahay sababayn cillo la sheegaayo haddii kale faasila yani taxtaha nuqda dhigaalkaa dhigtay waxay noqonaysaa alad fii hayri maxali bay noqonaysa marka waxa weeye mawduucyada waa kala leeyihi laba marka yani markaa dhibcood oo kala sarreeya nuqteen foq albacd yani meesha la dhigaya waalkii waa in marka waxaasi ay yihiin waxa markaa lasoo sheegay mid lamida maqluulqawl oo kale waa inu yahay qaala marka la yidhahdo waa inaad markaa nuqteen foq albacd waa inaad saara yani mawdicaasoo kalea markaysa waa la dhigaa laba jiitilood halkee la dhigaa yani shartatayn jiitin la jeexo oo dabeedna hadal la dhex geliyo haddana jiitin kale la jeexo waa in hadalkaasi uu yahay hadal muctarida waa inuu yahay jumla muctarida aw jumal muctarida yani waxa weye muctarid waa inuu yahay bimacnaa waxaa lagu tilmaamaya hadalka kale ee soo socda iyo hadalkaa horaa isku xidhay intana waxa waa muctarid marka waxa weeye calaamaadku meesha ay leeyihiin waa in marka waxa la dhiga fii hayri aayatin aw xadiiin yani wixii aan aayad iyo xadiis ahayn waa in calaamaat tarqiim la dhiga aayadii xadiidka daba sideeda la isaga fahmaya calaa kulli xaal yani icjaamu lkitaaba wuxuu sheikhu tilmaamayaa in aada markaa qoraalka yani markaa loo hagaajiyo hagaajinta qoraalka la hagaajinayana waxaa soo gudagelaya umuuro fara badan khad waadixo bayin oo fiican waa in lagu qoraa farta waxa weeye khad mutawasida waa in lagu qoraa culamadii hore waa diidi jireen markaysaga khadka in aada loo yareereeyo yani yakunuka axwaja ma takunu ilayhi haddaad khadka maanta farta aada u yaryarayso oo maanta indhahaagu fiican yihiin de in indhahaagu saa u fiicnaan doonaan ma ogid waxaa laga yaabaa hadhow markiisa markaa beri dambe indhahaagu daciifaan tasaawada khadkaa yare hadda markaa yare yani markaa aadka u yaryar farta shurshuurka la moodo inaad waxa weeye berigi dambe sahmi weydaa laga yaaba atahawar waa maxay arkiba wey marka waa inaad waxa weeye khadku waadix waa inuu noqdaa waa inuu qawaacidda imlaaga waafaqsan yahay qawaacidda imlaaga yani calaamaat tarkiim oo kala dunya qawaacid alimlaa waxa weeye waxyaalo badan buu qawaacid ah hamzadoo keliya inta meelood ee loo sida yani inta siyaalood ee loo kala qorayo waa badan taha hamzada waxaw marka la qorayo mar alif baa la taagaa dabeedna markaasa hamzada la saaraa hoos ha laga saaro ama dul ha laga saaro mar ya-baa la qoraa markaasaa hamsadii la saaraa yani si ya aan dhibca lahayn calaamadii ya-da inta lasoo qoraa markaa hamsadii la saaraa mar waaw baa la qoraa markaasa hamsadii la saaraa mar banaankaa la dhigaa iyadaan markaa waxba yani lagu hoos qorin oo bimacnaa ya iyo alif iyo markaa waxaweyan yani markaa wowtoona lagu hoos qorin mar walba mawdic bay leedahay haddii mawdic kale aad dhigto de waxay noqonaysaa khalad yuminu haddaad u qorto markaa waxa weeye markaa alif aad ku taagto aad hamsadii alifka kor saarto de waa khalad iyo amanu baa loo akrinaya waa in marka wow la qorayo hamsada la saarayo waa inay ama iyadu reebanta iyadu markaa waa inay godan tahay ama xarafka ka horeya waa inuu godan yahay ama xarafka ka horeeya waa inuu godan yahay marka ya loo qorayo xarafka ka horeeya waa inuu hoos dhigan yahay xarafka ka horeeya waa inuu hoos dhigan yahay marka waxa weeye intaasoo mawducoo la dhigayo ay ku kala duwan tahay baa jirta marka waxa weye haddaad si kale u qorto waxay noqonaysaa qalab inaad ku geftay ayay markaa noqonaysaa marka waxa weeye saas aawadeed calaamaadka imlaagu barashadooda waxa weye waa muhim hadal iyaan xarakaysnayn oo xataa qoran sidaad u akrin lahay waxaa ka qayb qaadanaya calaamatul imlaa inaad garanayso marka kutubta laga qorayna wax ka mid inooga sheegay yani uruufta dhibcaha le waa in la dhibceeya kuwaan dhibcaha lahayn waa in inaan la dhibcaha laga daaya wahaakada wixii marka ishkaal geli kara waa in la xarakeeya bimacnaa muhim ma aha marka kitaabka in la wada xarakeeyo ama yani kalaamka in la wada xarakeeyo laakin wixii ishkaal geli kara waa in la xarakeeya marka calaa kulli xaal waxyaalahaas oo dhan ayaa ka mida umuraa ka qayb qaadanaya yani markaa fahamka hadalka la fahmaya yuriidu an yucribahu fayucjimah marka wuxu uhi laabudda an takuna caaliman xata aksha bu i an taqaca fii qawli qaa'il yuriidu an yucribahu wuxuu doonaya inuu icraabiyo fayucjimahu yani marka waxa weeye dabeedna markaasuu yani marka wuxuu ka dhigayaa hadda wuxuu uga jeedaa cajami buu ka dhigaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka